magaalada garowe waxaa dhowaan heshiis ku kala saxiixday dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka goboleedka puntland heshiiskaas oo ay kala saxiixdeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed iyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas haddaba heshiiskaasi ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka ka qaybgelaya xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya haatanna magaalada dhuusamareeb u joogta qorshaha maamul samaynta gobollada dhexe qadka magaalada garowe waxaa ku jira xildhibaan saadiq abshir garaad oo ka tirsan baarlamaanka puntland guddoomiyihii guddiga doorashooyinka puntland kana mid ahaa guddigii wadaxaajoodka heshiiskan dhinaca puntland u matalayey magaalada muqdishona qadka waxaa ku jira xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye ahna wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dowladda soomaaliya dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo jimco walba aan ku eegayno hadba qodobkii markaa taagan ee u baahan in si qoto dheer loo falanqeeyo waa hagaag dooddeenna waa bilaaban doonaa laakiin marka hore idinka iyo dhegaystayaashaba aan idin maqashiiyo warbixin kooban oo aan ku eegayno heshiiska iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa waryahayaga ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya xidhiidhka dowladda federaalka soomaaliya iyo puntland muu ahayn mid wanaagsan waayadanba sidoo kale ma aha mid ku xidhan hal dhacdo oo keli ah hase ahaatee marar kala duwan ayay soo noqnoqotay in puntland ay ku dhawaaqdo inay xidhiidhka u jartay dowladda dhexe iyada oo saluug ka muujinaysa duruufo markaas u muuqdaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh iyo wafdi uu horkacayo ayaa safar ku tegey garoowe si laysula jeexjeexo arrimaha gundhiga u ah tabashooyinka puntland kadib kulanno wakhti qaatay oo qodobada buddhiga u ahaa khilaafka labada dhinac iyo tabashooyinka jiraba la iskula jeexjeexay ayaa ugu dambayn heshiis lagu gaadhay labiyo toban qodob waana kan wasiirka tacliinta sare iyo hiddaha ducaale aadan maxamed waxay dowladda federaalk ee soomaaliya ka garaabaysaa doodda dowladda puntland ee ku aadan wax kabeddelka dastuurka waxayna labada dhinac isku raaceen in arrintaas ay ka wada hadlaan labada baarlamaan ee federaalka iyo kan puntland xukuumadda federaalkuna wadahadalkaas fududaysa dhammaystirka iyo fulinta dastuurka waxaa la ysku raacay dhammaystirka iyo dardargelinta dastuurka federaalka iyada oo loo marayo sida isla dastuurku qabo cutubkiisa shan iyo tobnaad qodobada kale ee laga xusi karo heshiiskan waxaa ka mid ah iyada oo lagu heshiiyey in maamulka loo samayn doono gobollada dhexe lagu koobo galguduud iyo koonfurta mudug isla markaana waqooyiga mudug uu qayb ka ahaado puntland dowladda federaalka iyo dowladda puntland waxay isla qaateen in maamulku maamulka ku-meelgaarka ah ee gobollada dhexe ee ay hogaaminayso dowladda federaalka uu ka kooban yahay galguduud iyo koonfurta mudug sidoo kale waqooyiga mudug waxay ka tirsan tahay maamulka puntland heshiiskan waxaa qalinka ku doogay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh iyo weliba madaxweynaha puntland cabdiweli gaas sidoo kalena waxaa goobjoog ka ahaa beesha caalamka inkastoo ay islaab xaadheen puntland iyo xukuumadda federaalka ahi haddana maamulka galmudug ayaan arrintan soo dhoweyn wuxuuna cambaareeyey heshiiska xukuumadda federaalka ah iyo puntland ku kala saxiixdeen garoowe isaga oo ku macneeyey mid aan sharciga dalka waafaqsanayn heshiiskaasi horta guud ahaan markii dhowr labiiyo tobanka qodob guud ahaan loo eego runtii waxaan u arkayaa inuusan ahayn wax maaragtay dastuurka waafaqsan intiisa badan yani wuxuu ahaa wax iska hor imaanaya asagoo dhan gaar ahaan markaan fiirino qodobada qaarkood oo ah awood aysan lahayn prime ministerka iyo puntland midna inay ayagu qaybiyaan xuduudo ay sameeyaan oo qabiil ah ama degmooyin inay kala jaraan ani waxaan u malaynayaa shaqada prime ministerka iyo waftiga la socda midna ma lahayn madaxweynaha galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa v o a u sheegay in maamulkiisu ay xidhiidhkii u jareen xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh isagoo ku canaantay ra-iisul wasaaraha inuu dalka u kala qaybinayo xuduudo beeleed halkii ay ahayd in arrintan loo daayo guddiyada sharcigu siiyey waa sida uu ku doodaye waa diidannahay waayo waxaan ku diidannahay cidda waxaan samaynaysaa marka hore dadka kala qaybinaysa oo kala farfaraysa gobol mudug la yiraahdo midka la qaybinayo waxa weeye waxaa iskale guddiga xuduudaha ee federalismka ayaa xuduud iyo samayn iyo kala qaybin ayaa kuwa weeye kuwa sida laysku raacayo iyadoo lala tashanayo bulshada deegaanada ama dadka soomaaliyeed laakiin hadda waxaa yimid briministerka xukuumaddu inuu dalkii u kala qaybinayo xuduudo qabiil ah oo uu leeyahay ree hebel maxagga ha raacin ree hebel maxagga ha raacin ka sokow galmudug waxaa soo baxaya siyaasiyiin iyo dad kale oo aan la dhacsanayn heshiiskan halka puntland lafteeduna ay u aragto inay dowladda dhexe kala hadashay oo keliya wax khuseeya dhulka ay ka taliso tallaabadan ayaana xilligan abuuraysa halxidhaale kale oo hor yaalla xukuumadda federaalka ah habka ay dhinacyadan iska soo horjeeda u raalligelin karto aad buu umahadsan yahay waryahayaga ismaaciil xuseen farjar haatana aan doodii gudagalno waxaan ku bilaabayaa xildhibaan shuuriya ayaan ku bilaabayaa wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsantahay alaad iyo dhammaan akhyaarta ku jirta fadka heshiiskaas runtii wuxuu ahaa heshiis taariikhi ah heshiis wax ku ool ah labada dhinacna ay muujiyeen dadaal iyo ma arta mataqaana soomaalinimo xukuumadduna runtii arrintaas ra-iisul wasaaruhu uu maaragtay hormuudka u ahaa guulu soo odatay shacabka soomaaliyeed ayaan u aragnaa sababtoo tahay annagu haddii aanay dowladda federaalka ah waxa weeye waxa ugu horeeya maaragtay mandate-ka annaga ah waxa weeye dadka soomaaliyeed inay heshiiyaan oo dalkooda dejiyaan marka heshiiskaas runtii cid kasta oo soomaali ah oo dalka soomaaliya macnaha mataqaan daneynhaya in shay kastaoo khilaafa meesha uu ka baxo waa faa'iido soo korortay weeye khilaafku kolley wax halkaana gaarsiiye khilaaf buu ahaa puntlandna kolley waa xubin muhiim oo ka tirsan dowladda federaalka oo maamuladii ka dhisay dowladdan ayay kamid ahaayeen waxaanan maaragtay umahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay arrintaas waxaanu leenahay oo maaragta leenahay heshiiskaas cid kasta inay taageerto ayaan maaragtay doonaynaa waxaan intaa ku darahayaa ciddii wax qabta way qabi kartaa laakiin ayaguna xaq waxay uleeyihin in la qanciyo lala fadhiisto waxa ay taban hayaanna laga qanciyo ayay ayaguna maaragtay mataqaan ay leeyihiin hawshaasna kolley dowladda federaalka waa hawl u taalla mar walbana ay wadi doonto ayaan rajeynaya insha allah wa waa gartay waxaan siinayaa xildhibaan saadiq abshir garaad baan siinaya waad imaqlaysaa bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda v o e da waxaan u mahad celinayaa walaalkii xildhibaanka dowladda federaalka soomaaliya waxaan u aragnaa runtii guud soomaaliyeed baanu anigu arkaa waxa weeyaan soomaaliya dhibaatada ay ku jirto oo muddada dheer ay kusoo jirtay iyo sida ummaddeeda u baaba'san tahay iyo iyo sida loogu baahan yahay in dadkan laga saaro dhibaatada waxay waajib ka dhigaysaa in markasta dhanka maslaxadda la aado wixii khilaafa la saaro midnimo la raadiyo wax kastoo mataqaana lagu la kaawaxaysto gobol iyo wadahadal iyo isqancin iyo isu garawsho inay mataqaana meeshaas ay ka muuqato waxaan ku faraxsanahay waqtigii noo yimi dowladda federaalka ra-iisul wasaaruhu hogaaminayay wasiirada ay kamid ahaayeen ani guriga wadaxaajoodkaan ku jiray puntland waxaa ka go-anay heshiis iyo garnaqsi inay nabad hesho nabad raadiso soomaalinimadii ay isku waajibisay oo dastuurkeeda iyo axdigii lagu aasasay labadaba kamid ahaa inay raadiso haddana wixii xuquuqa ay tabanayso inay wadahadal iyo walaaltinimo iyo iyo mas-uuliyad weliba si gaar ay isu saaraso inay ku raadsato waxaan aada uga mahad celinaya waftigii yimi inay ahaayeen dad mas-uuliyiin ah soomaali ah u bisil inay mataqaanaa mataqaanaa la heshiiyo wixii kasta oo laga wada hadlana xal layskala gaaro si gaara ra-iisul wasaaraha oo hogaaminaya waftigana si gaaraan ugu mahad celiyanaa waxaan qabnaa inay tahay guul taariikhiya soomaaliyeed waxa lagu heshiiyey oo kamid ahaa qodobada heshiiska marar badan baa puntland iyo dowladda federaalka heshiiska galeen markastana heshiisyadii ma aysan socon inuu heshiiskanu kaduwa ka duwanaado oo uu noqdo mid madadha oo socda oo mataqaana siduu yahay u fula puntlandna waajibka way qaadatay dowladda federaalkuna way qaadatay waana ku rajo weynahay inaynan soo noqon doonin haddii lahay mukoda dhanka puntland dhanka dowladda federaalkana waa ka rajaynaynaa inay halkaa khilaafkii soo noqnoqon jira puntland iyo dowladda federaalka ina halkaa ku dhamaan doonaan rajaynayna insha allah waa gartay aad baad umahadsan tahay xildhibaan saadiq abshir garaad xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ku sugan magaalada dhuusamareeb waad imaqlaysaa jawaahir waa maqlayaa walalo bal waxaad ka warantaa aragtidaada ku aadan heshiiskan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo puntland ay gaareen
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaa colaada waana salaamayaa walaalaha kale uu ku jiro qadka ayakana runtii heshiiskaas annaga waxaan ogeyn heshiis ay dowladda federaalka ku heshiisiineysay ahlusunna waljamaaca xidin iyo xeeb iyo galmudug dowladana ay ka ahayd muxuu ahaa goobjoog madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliyana uu ka ahaa goobjoog wakiilada qaramada midoobay iyo igaad iyo muxuu ahaa eudana ay ka ahaayeen iyo african unionka goobjoog ay ka ahaayeen heshiiskaas oo lagu saxiixay magaalada muqdisho madaxtooyada waxaa la go-aamiyey oo laysku raacay in maamul loo sameeyo labada gobol ee galguduud iyo mudug maamulkaas oo noqonayo dowlad goboleedkii labadaas gobol muxuu ahaa ay dhisan lahaayeen dowladda federaalka ah meel ay heshiiskaas ku burisay ama dadkii heshiiska saxiixay ay kawar ku wargelisay oo tiri maxaa la yidhahdaa heshiiskii waa saan iyo saana waxu jiraan ama waxbaa kasoo laabtay ma aanay jirin keligeeda iska durdurisay maxay aheede puntland ay tagtay heshiisya lasoo saxiixiyey waxaay shaqo ku lahayn bay gashay gobol inay laba qaybood u kala qaybisay tiraahdo koonfurta mudugna waxay raacaysaa galguduud waqooyiga mudugna waxay raacaysaa muxuu ahaa puntland runtii waxaas iyada wax ay shaqo ku lahayd ma ahan dalkan wuxuu ku heshiiyey dastuur federaal ahaa dalka u yaalo inkasta uusan maxay aheede dhamaystirnayn uu dhamaystirmayo markii ummadda soomaaliyeed cood u qaado haddana waa un dastuurkii dalka uu degsaday oo lagu heshiiyey oo maxay aheede lagu maamulahayo dalkan dastuurkaas qodobkiisa afartan iyo sagaalaad wuxuu sheegayaa tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo degmooyinka firqada koowaad waxay leedahay tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka cusub waxaa go-aaminaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayadoon baarlamaankii uusan muxuu ahaa go-aamin in maxay aheede xukuumadii iyo qaybo kale iyo inta meel iskugu tagaan ay dhahaan gobolkii labadaas qaybood baan u qaybinay waxay kamid tahay nasiibdarada jirtay waayahan oo madaxdii sare oo la rabay dalka oo la rabay inay ilaaliso dastuurkii ayagu ay ku yimaadeen oo lagu doortay ama lagu magacaabay ama lagu dhistay ama loo lagu ansixiyey inay haddana ayagu ay jebinayaan waa ayaan daro midda kaleeto isla qodobkaas afartan iyo sagaalaad ee dastuurka ayaa wuxuu leeyahay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka inta aanu goyn tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka wuxuu magacaabayaa guddi qaran oo daraaso ka sameeya warbixina ka keena iyo talooyin weliba soo hordhigana golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayadoo ayna intaasba dhicinin oo aan farqadaas labaadna la samaynin ayaa maxay aheeday ayagu madaxdii dalka oo ra-iisulwaarihii iyo ay ka mid yihiin ay dardareen muxuu ahaa dastuurkii ayagu jebiyeen haddii madaxdiiba ay durdurinayso dastuurka ayagu ku tumanayaan ummadii kale maxaa loo malaynaya ummadii la rabay in dib u heshiisiin loo suubiyo oo la muxuu aha la walaaleeyo oo wixii hore ay iska cafiyaan oo markaas ay iyagu wada samaystaan haddii hadda ay noqonayso in muxuu ahaa nin suu raba loo yeelo oo loo gooyo muxuu ahaa barkiisa kii kalena barkii uusan ku qanacsanayn haddi asagaa jawaab looga rabaa ninkii soo sameeyaa jawaab looga rabaa wa waa gartay xildhibaan jawahar waan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa xildhibaan shuuriyaan siinayaa sida ka muuqata aragtida jawaahir iyo dad fara badan oo soomaaliyeed aragtida ay qabaan dhowaan ergeyga gaarkii qaramada midoobay sidoo kale nicholas key oo golaha ammaanka warbixin ka siinaya arrimaha soomaaliya ayaa sheegay in dabayaaqada sanadkan ama bishan haddii ay suuro gasho marka uu dhacayo shirka arrimaha soomaaliya ee copenhagen dalka denmark lagu qabanayo in ay soomaaliya yeelan doonto qariidado cusub oo federaal ku dhisan marka dadka dhaliilaya siyaasadda federaalka ee soomaaliya waxay leeyihiin dowladdu waxay wax ku wadaa si deg deg badan jawaahirna waa qabtaa fikirka aragtidaada ku aadan arrintaa maxay tahay waxaan siinayaa xildhibaan shuuriye wasiir ku-xigeenka howlaha guud aad baa umahadsantihiin waxaa weeye horta dowladda federaalka ah ayadaa mas-uulka ah dalka soomaalina waxaa matala dowladda federaalka ah maaragtay mataqaanaa sida dastuuriga macnaha mataqaana loo doortay marka arrinta horta waxay ka go-daa qaniiradeedi iyo nidaamkeedi iyo qaabka waddankan uu noqon doono baarlamaanka soomaaliya iyo dowladda federaalka ah taas waa taas waxaan rabaa oo halkan aan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed aan ku sheego arrinta laisku haysta ee meeshay ka qurunsan tahay waxaa weeye waa gobolka mudug weyn xaqiiqada arrintaas waa waan ogsoonahay waxaan rabaa si cad inaan u sheegno labaatan iyo shan sano ka hor dadka reer mudug way heshiiyeen heshiis la og yahay oo labaatan iyo shan sano ka hor ay heshiiyeen oay ku caalamaaleen oo runtii ku-dayasho mudan oo heshiiska gaalkacyo ka dhacay heshiis lamida weli soomaaliya kama dhicin sababtoo tahay dad intaas oo sano intay wax ku heshiiyeen fuliyey marka annagu waxaanu rabnaa heshiiskaas inuu noqdo mid ay ummadda soomaaliyeed ay ku faanto mid ummadda soomaaliyeed ay ku dayato waa ka xunay maanta macnaha mataqaan heshiiska saas ahaa in hadal uu ka soona noqdo dadkaasna way wada noolaayeen gudugna waa la ogaa labada macnaha mataqaan maamul runtii galmudug iyo macnaha puntland laba maamul oo runtii soomaali ay ku dayan karta ayay ahaayeen laba maamul oo macnaha mataqaan dawladan hadda federaalka wax ka sameeyay ay ahaayeen markii dawladda la samaynhayay ayaga ayna saxiixayay waan ognahay gaalkacyo iyo darawa shariirka lagu qabtay marka marka haddii wixii aysan isbedelin taariikhda kasoo hadalayna intaa uu jiray heshiiskan labaatan iyo ka badan sana uu jiray shalayna markii dawladda federaalka la sameynayay labada maamulba maaragtay mataqaana ay hawshan maarata wax ka wadeen wax hadda maanta isbedelay oo inaba maaragtay mataqaana anagu kolley nooma muuqato laakiin ciddii wax qoonsatay anigu waan qabaa in la qanciyo in macaa mataqaan lala fariiso soomaaliya waxay maaragtay mataqaan wadahadalkaas maaragtay wax ku keeni kartaa tan macnaha mataqan qaramada midoobay qaramada midoobay soomaaliya waxay ka tirsan tahay united nationka waa dal madax banaan waa dal maaragtay mataqaan baarlamaan iyo xukuumad iyo madaxweyne leh marka ayaga ayaa qariiradooda taa anigu saasaan kulley oran wa wa waa gartay dhegaystayaal intiini laga yaabo inay dib uga soo biirtay dhegaysiga idaacadda waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijka faaqiidada toddobaadka ee idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waxaa barnaamijka ka qaybgalaya xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya haatanna magaalada dhuusamareeb u joogta qorshaha maamul samaynta gobollada dhexe qadka magaalada garowe waxaa ku jira xildhibaan saadiq abshir garaad oo ka tirsan baarlamaanka puntland guddoomiyihii guddiga doorashooyinka puntland kana mid ahaa guddigii wadaxaajoodka heshiiskan dhinaca puntland u matalayey magaalada muqdishona qadka waxaa ku jira xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye ahna wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dowladda soomaaliya aan dib ugu noqonno barnaamijkeenna xildhibaan saadiq baan siinayaa xildhibaan saadiq hadallada soo noqnoqonaya iyo hadalkan wasiirkuu sheegaya ee ah in magaalada gaalkacyo heshiis ka jiray haddaan tix raacno tusaale ahaan dadka ku nool gaalkacyo muddaba waxay waxaa kala qaybinayay xuduuddii qabaliga ahayd ee dagaalada sokeeye ka dhashay hadda nidaam iyo dowladnimo ayaa loo socdaa federaalkiina waxaad moodaa inuu sii xoojinayo in magaalada wixii ka dhaxashay burburka dowladnimo ay ku sii jirto marka muxuu heshiiskan uga dhigan yahay dadka reer gaalkacyo waxaan siinayaa xildhibaan saadiq baan siinaya waa idin salaamayaa heshiiskan runtii walaashay xildhibaanada waan dhegaysanaya qodobadii ay cuskarasa ee dastuurka federaalka waa run habka iyo nidaamka loo marayo dhismaha hirgelinta nidaamka federaalismkana qodobada ka ka hadlaya qodobka forty nine baa kamid ahaa waxay sheegtay in in baarlamaanku soo saari doono sharci xuduudaha ka hadli doona intaan la sameynna in la sameeyo guddi marka articaleka ay walaashay cuskatay toos wuxuu lid ugu yahay oo u qabanaya oo sharci darro ay ku tahay heshiiska ay sheegaysay xamarka dhacay waayo heshiiska ay leedahay gobolka midug iyo galgaduud baa loogu samaynayaa maamul oo xamar buu ka dhacay ma ma waafaqsanayn qodobka forty nine ee iyadu hadda sheegayso taas marka waxa weya haddii sharci jabina dhacday oo xadgudub u dastuuriga u dhacay wuxuu ahaa heshiiskii ka dhacay muqdisho waxaa habka federaalka u qoran yahay waxawey isla articalka forty nine uu sheegaya waxaweyaan laba gobol iyo wixii ka badan ayaa state noqon kara oo iyagu rabitaankooda isugu yihiin ma jirin meel gobolka mudug intay shirweyne ku qabsadeen ku heshiiyeen ay yidhaahdeen aynu maamul ah gobolada dhexe aan samaysano halkaadaas waxawey waxaa cadday oo la og yahay oo soomaaliyana ay ku dhisay cid walbana ay ogay gobolka mudug inuu laba qaybood ah qayb puntland ah iyo qayb galmudug ah oo sidaa heshiis ku ahaayeen magaalada gaalkacyo gudaheedu inay laba maamulka ahayd marka horta haddii fidna dhacday ama carqaadi dhacday ama buuq uu yimi ama dastuurka dalka la jebiyey article forty nine waxaa jebiyey heshiiskii muqdisho ka dhacay wa gartay wa gartay waxaan qabaa qodobka afartan iyo laba oo isla dastuurka wuxuu caddaynayaa oo qodobkaasu sheegaya maamuladii jiray oo shuruudaha buuxiyey oo puntland ay kow ka tahay inuu ilaa inta dastuurada dastuurka federaalka laga dhamaystirayo oo la midaynayo dastuurada stateka iyo dastuurka federaalka ahi state kasta inuu xaduudihiisii jiritaankiisii iyo awoodihiisa dastuuriga inuu u madax banaan yahay gaalka cayana waagii ay dadkeedu gaadhaan tay shiraan rabitaankoodu inuu gaarsiiyo inay hal isteeg iyagu ay ka mid ahaadaan waktigeeda la gaaray waxaan rabaa intaan jawaa aan jawaahir siinin baan rabaa su-aal halkaa iga baxday inaan ku weydiiyo xildhibaan saadiq waxa waxa uu heshiiskan dhigayaa in galguduud iyo qeyb ka mid ah mudug in maamul loo sameynayo oo hal gobol iyo bar marka haddii kaa aad ku sheegta sharci darro midkan aad ku heshiisayna dowladda federaalka la saxiixateen isagu muxuu yahay heshiiskan hadda la raacay halka lagu raacay waxa weeyaan puntland xuduudaheedii oo dastuurka federaalka ee aqoonsan yahay qodobka boqol iyo afartan iyo labo ayaa heshiiskanu sugaya waayo reer mudug way dowladda federaalka waxay dhalatay oo adiguba aad qirata wasiirkuna hadda uu qirayay iyagoo puntland ka mid ah mudug qayb qaybi ka mid tahay qaybina ay galmudug tahay inay xilligii laga soomaaliya telefisinka laga saarayey inay shirarka ka wada qaybgeliyaan si aan heshiis ay ku ahaayeen marka reer mudug qaybta puntland intay shireen go-aan ay ku gaadheen inay kula midoobaan meesha la yidhaahdo gobolada dhexe ma jiro heshiis qamar lagu saxeexayna kuma khasbi karo inuu rabitaankooda intuu raro yidhaahdo waxaad ku khasbantihiin inaad ka mid noqotaan laba gobol oo laisla gooyo galgaduud iyo mudug wa garta waa kugu soo noqonaya marka waa kugu soo noqonaya xildhibaan jawaahir baan siinayaa waa mahadsanta colaad xildhibaan saadiq waa waa mahadsan yahay kolley haddii wixii sharciyahoo la degsado aan lagu dhaqmina qof walbaa uu iska riixo asaga wixii uu rabo uu qaato waxay keenaysaa in muxuu ahaa heshiiskii puntland oo hadda la galay uusan ahayn muxuu ahaa sax laakiin saadiq waxay la tahay asaga sax anigana waxay ila tahay qalad cidiina kala saari lahayd waa dastuur dastuurka ninkii ku yimid oo oo mas-uulka ahaa hadduu asaga dastuurkii dafiro tuuro waxay ila tahay marka xeerbeegsideena iyo waxaan u noqonaynaa wixii aan ku wada dhaqmi jirnay oo asaguba uu qiray oo ah in labada gobolka mudug labadiisa dhinac laba maamul ay kala jeedeen aynan muxuu ahaa isku xadgudbi jirin oo qof walba hawshiisa uu yaqaanay muxuu ahaa isagana ay dantiisu gaar u ahayd isla markaasna ay jirtay wax ka dhexeeya oo ay wada ilaashadaan oo ah maxay aheeday maamulkaas mudug oo labada dhinacahay qolo walba maamulkeediiy waxeeda gooni u leedahay marka haddii tii ayada ahayd loo noqon lahaa waxbay ahaan lahayd laakiin hadda dawladdii mas-uuliyiinteedii hayataa yidhi waxaan samaynaynaa muxuu ahaa maamul maamulkii ay sameeyeen oo ay goobjooga ka ahaayeen oo beesha caalamka usoo kaxaysteen oo ay iyaguna goobjooga kala ahayn oo madaxweynihii dalka goobjooga ka ahaa wixii uu ku buriye oo puntland uu ka tego uga buriyey kolley waxaa laga rabaa isagaa looga rabaa jawaab ninkii sameeyey iyo dawladdii samaysay taas waa midda saada midda kale maxay aheede waxa waa waxaa yidhi suuriye wuxuu yidhi dawladda ayadaa ka mas-uuliya dalka waa run mas-uul waa ka tahay laakiin waxay mas-uul uga tahay sharciga hadday sharciyadda iyadoo ay ku timi jebiso cid ay mas-uul ka tahay lamaanka cid walba inteeday leedahay taasna shuuriyaan ugu jawaabaya wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay jawaahir xildhibaan shuuriyaan siinaya nidaamka ama sidan loo hirgelinayo federaalka midka dhibaatada keenaya uu yahay oo federaalkii hadda uu sii gelayo qaab qabili ah oo qabiil walba uu doonayo inuu in yar goosto dhulka soomaaliya uu ka degan yahay arrintaa dawladdu maku ma ku baraarugsan tahay oo ma la socotaa horta waa ka xumahay dhowr mataqaan aniga waxaana ima ka tirsan xukuumadda federaalka ah shirkii muqdisho lagu qabtay xukuumadda ayaa hormuud u ahayd walaalka saada kuma waafaqsanin waxa weye shirkaas shir sax u ahaa dawladduna iyo beesha caalamka oo maaragtay mataqaan kasoo qayb galay marnaba lama saxiixin ama maaragtay mataqaan laguma heshiinin dhul ay maaragtay mataqaan ay leedahay puntland ma ahayn waxa loo sameynayo puntland way samaysan tahay waxa weeye waxaa la rabay in wax loo sameeyo waxa weeye waa gobolada dhexe wixii marka kolley ah mudug oo samaysan oo xag puntland raacsan ayadu ka hadal ma horta dadku waa inay fahmeen heshiiskii muqdisho laftigiisa lagu saxiixay ma quseynaynin puntland wuuna ku cadaabafinaya annagu ka xukuumad ahaana xal baa loo arkaya markaas tanna waa xal weeye xukuumadana in lagu kalsoonaado oo arinka loo biyo dhigo ayaa fiican xukuumadda haddii la yidhaha islaamada ee qaadaba macnaha mataqaana cid bay dhartinaysaa waxa weeye waxawey waa run weeye laakiin in laisku samro oo laisku dulqaato marxaladda waa marxalad ku cusub soomaaliya waa marxalad aan garan karno dagaalkeeda iyo kurtumaheeda iyo maaragtay mataqaana culayskeeda marka waxaan jeclaan lahaa in laisku samroo la dulqaato aad iyo aad isku dejiyo oo wax walibana wada hadal lagu xaliyo dadkaas hadda maaragtay mataqaana walaalahay ah runtii dariska ah muddo badanna heshiiska ahaa annagu haddaana ka xukumad ahaan marnaba ma ogolin macnaha mataqaan derisnimadoodii iyo walaaltinimadooda muddada dheer soo socotay heshiiska ku ahaayeen in heshiis xukuumadda ay samaysa in cadalad ay noqoto ma dooneyno waxaan rabnaa laakiin cid allaale ciddii wax qabanaysa waana ku celinaynaa arrintaas in xukuumaddu ay ka qanciso lala fariisto cidda macnaha mataqaan hadda la haysto waa xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha hadda nilay kolley maaragtay mataqaan daahir oo kale iyo ay leeyihiin ra-isul wasaarihii wuu joogaa waxba lakala qabsan maayo lawada hadlo lasqanciyo taasaan macnaha mataqaana burinaya waxaan rajeynayaa in ay maaragtay mataqaan wanaag ku dhamaan doonto insha allah jawaahir baan ku noqonayaa xildhibaan jawaahir waxaad u joogtaan gobollada dhexe maamul samaynta gobollada dhexe marka bal waxaad iiga warantaa heshiiskan marka uu dhacay puntland iyo dowladda soomaaliya ay heshiiyeen saameyn intay lag ayuu ku yeeshay hawlihii aad ka wadeen gobolka waa mahadsantaha calaad waa runta annagu gobolada dhexe waxaan u joognaa si heshiiskaas ugu hirgeli lahaa iyo u diyaargarowgii iyo dadkii maxay aheyd siday uga qeyb qaadan lahaayeen inaan ku baraarujino si fiican bay hawsha noogu socotaa mana filaayo inuu annaga wax dhibaataa heshiiskaas noo keeni karo dawladda soomaaliya waxay ku caanbaxday runta markaan isku sheegna waxay ku caanbaxday dad nabada oo meel wada degan inay dhibayso markii la arkay hadda sida ay u dhaqmayso qaabkeeda la arkay meel walba oo ay dalkaas kamida waxay ka riday qolaad labadii qoys oo isku fiican oo isla degan sida hadda muxuu ahaa mudug oo kale ma arki karaan ayagaa dhibaato dhex dhigahaya marka dhibaatadaas ay dhex dhigahayaan kolley iyagay xalinka rabtaa waa dawladii dalka haysay ee madaxda ka ahayd mas-uulka ka ahayd waa ka hadda uu sheegayo wasiirku wa waa gartay marka laga reebo aragtiyada kala duwaneeda qabtaan ee labada dhinac baaraysa waxaa jira aqoon-yahan fara badan oo soomaaliyeed oo aragtiyo kala duwan ka bixinaya qaar baa qaba in siyaasadda soomaaliya ay ku socoto faragelin shisheeye waxaana dadkaasi ka mid ah cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah arrimaha soomaaliyana ka faallooda dalkan maraykankana ku nool cabdiqafaar waad u maqlaysaa haa si fiican bal waxaad ka warantaa aragtidaada ku aadan heshiisyadan ku saabsan federaalka ee hadba dowladda soomaaliya ay dhinac la gelayso gobollada soomaaliya laakiin dadka qaar ay ka biyadiidayaan oo xiisadda sii oogeysa arrintaas waa nasiib darro weeye runtii soomaalida dhan la soo gudboonaatay arrintaa hadda u dambeysay oo laga sheekaynayo oo heshiiskaas midna xamar lagu galay midna hadda garwa lagu galay oo isku midka ahaana arrintaa runtii markhaati ka ah waxaad moodaa soomaalida inay ilowday nimaan kuu furi doonin yuu kuu harin igad iyo u n iyo baa markhaati loo qabsanayaa markaasaa laleeyahay anay ila jiraan hadhowna waa dad un diblomaasiyiin oo hadhow eed iyagu kuma leh marka waa runtii nasiib darro weeye soomaalida madaxdeediina ma fahamsana inay yidhaahdaan war waxaana hawl innaga inoo taal weeye aynu arrintaan xallin ma aha wax ku xidhan ambashator k iyo igad baa aniga iga warqabtay iyo inay dastuurka ku dhaqmaan xeerkay dhigteen raacaan aakhirkana u fahmaan soomaalidu inay walaalo tahay kun sanana wada deganaan doonto ee aan loo kala qaybin waxaan micno ku fadhiin oo haddeertaan iska dhammaan doona wa wa waa gartay marka markaad fiiriso marka si wa sida ay wax ku socdaan heshiiskii maamulka loogu sameynayey gobollada dhexe ee muqdisho ka dhacay iyo heshiiskii kale ee dambeeyey dowladda federaalka iyo puntland ay galeen markaad labada heshiis ku fiiriso wax iskhilaafa ma kaaga muuqdaan
iskhilaaf boqolkiiba boqola weeye sababtoo labada heshiis oo lagu kala galay midna waad ka warqabtaa oo wuxuu leeyahay gobollada mudug iyo iyo galguduud hal baa laga dhigayaa midkaan dambena mudug buuba laba u kala jaray marka waxaad moodaa inuu iskhilaafkaasna uu sal u yahay ee beesha caalamka oo labadaba markhaati ka ah oo labadaba raalli ka ah ee aan u daynaynin soomaalidii inta wada fadhiisato ay tiraahdo war mudug iyo galguduud meel uma kala socdaane sidee waxayna u waxaysanaa oo ay ka wada hadlaan wa waa gartay cabdikafaar aad baad u mahadsan tahay ka qayb qaadashada faaqidaada toddobaadka iyo aragtidaada waa kaaga mahad celinaynaa waxaan siinayaa waxaan siinayaa saadiq baan siinayaa waad maqashaa aqoon-yahanka qaarkood fikradaha ay qabaan soomaalida waxay tiradaa sidee xeere lagu xagtaa ilkanaha ay ku nabadgalaan bal maxaa khilaafyada jira iyo waxa jira sidee looga gudbi karaa oo soomaalinimada markaad ka eegto waaqica dhabta ah ee ka jira gobolka mudug oo dadkiisa ku nool yahay heshiiska ku yahay nabadda ku yahay inay iyagu tushaadaan oo go-aan midaysan oo siyaasadeed oo gobolka maahaane heshiis meel lagu gaaray kuma khasbi karo daraf ka mida waxaan rabin in la gobol hebel baa hadda fawda qaybta puntland heshiiska xamar ka dhacay haddii la yidhaahdo waxaad ku midoobatan galgaduud tacaddi buu ku yahay mana ogolayn dhammaantood shacabkooda iyo siyaasiyiintooda waa la maqlay haddii maanta la yidhaahdo qaybta galmudug puntland baad ku biiratan oo aan iyagu raalli ka ahayna heshiis kastoo la galaa kama turjumayo maslaxadda nafsa ah anigu marka waxaan qabaa inaynu maslaxadda iyo sida waddanku maanta yahay inta loo fikiro la gaadhsiiyo dalka sidii laisu aamiin lahaa gobolada wixii israaci karaa isu raaci lahaayeen wa waa gartay aad baad umahadsan tahay waan kugu soo noqonayaa gabagabadaan kusiin doonaa waxaan rabaa inaan xildhibaan shuuriye siiyo tirada maamul goboleedyada horta waxaa goyn doona macnaha mataqaan golaha baarlamaanka laakiin waxaa xaqiiq ah in arrintaas hadda aan weli la gaarin xukuumaddu marka waxay ku qasban tahay maadaama dalka ay mas-uul ka tahay inay wax sii jilciso wax sii samayso oo xitaa macnaha mataqaana hadhow macnaha meel laga ambaqaadi karo marka haddii laska fadhiyo waxba aan la qabanin waxaa weeye ma arti mataqaan dhibkeeday leedahay waan kugu soo noqon doonaa kelimadaada ugu dambeysa ee dardaaranka ah waxaan siin doonaa waxaan siinayaa jawaahir baan siinayaa jawaahir dastuurka waxa ku qoran in laba gobol iyo wixii ka badan ay mido maamul samaysan karaan iyagoo raalli ka ah haddaan taa ka amba qaadno hadda waxaa la leeyahay maamulkan aad ka samaynaysaan gobolada dhexe ee galguduud iyo qeyb ka mida mudug marka si kale loo dhigana waa hal gobol iyo bar buu noqonayaa marka sidee isu waafaqayaan dastuurka iyo maamulkaa laidiin sheegay inaad dhis ka shaqaynaysaan dhismihiisa waa mahadsantahay colod ortaanan ku gelin su-aashaas weydiisa waxaan rabaa suuriye inaan jawaab ka bixiyo hadalkii uu ku hadlayay wuxuu yihi xukuumaddu dadkay sii jilcinaysaa marna wuxuu leeyahay shacabka rabitaankiisaay xukuumaddu ku shaqaynaysaa hadday xukuumaddu shacabka rabitaankiisa ku shaqaynayso baydhabo intii iskugu tagtay oo oo oo oday malaaq iyo suldaan iyo lahayd iyo ummadii faraha badnayd waxaa waa meel baa lagu tuuro waxaa lasoo qaatay saddex gobol rabitaankooda shacabka ku timid lixda gobol lama tixgelino xukuumaddu ma tixgelin waa qodob dastuuriya xukuumaddu waa ka booday rabitaanka shacabka inay tixgeli saas waa qodob haddii midda puntland lagu soo saxiixay ay sharci tahay tanaa ka sharcisan oo ka horeysay haddaan dastuurkii la dhowraynin waa noo sharci haddii maxay ahaaday sabo kale loo fiiriyana waa noo sharci tirada dadka iyo muxuu ahaa ummadda wada degta degaanka haddii la fiiriyana waa noo sharci cid maaragtay looga gabanaayo malaha waa la samaynaya waa la samaynaya haddii maxay ahaaday dawladda federaalka xukuumadda federaalka ay qabiil qancinayso oo qoys qancinayso halkaana dhowr qabiil degan oo u baahan in la qanciyo marka heshiiskii xamar lagu galay maxay xukuumaddu ay madaxweynuhu boogjoogga ka ahaa oo muxuu ahaa beesha caalamka boogjoogga ka ahayd oo ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta dawladda ay ka ka ahaayeen qaybta kaasaa shaqaynaya annagana xaggeena wa waa gartay aad baad umahadsan tahay xildhibaan shuuriyaa siinaya kelimadaada ugu dambeysa ee dardaaranka ah waxaan rabaa inaan u sheego meel kasta u joogo dawlad bay leeyihiin waa la ogyahay dawladdan qaabka ay ku timid doorashay ku timid runtii xaalad kale oo maaragtay mataqaana oo two thousand sixteenna waa la geli doonaa waxaan dhihi lahaa shacabka soomaaliyeed horta dawladdooda ha garab istaagaan wixii dhaliil ah wixii qalad ahna wadahadal macnaha mataqaana deganaan ha lagu hadliyo marka jawaahir baan siinaya kelimadaada ugu dambeysa dawladda dawlad goboleedka dhismaysa waxay ku imaanaysaa rabitaanka shacabka ayagaana go-aankooda xaq u leh ayagana inay tixgelisaan rabnaa haddii aan intaa la tixgelin waxa imaanahayo waa dhibaato iyo inaan laga bixin muxuu ahaa qalalaaso iyo burbur dadku dib heshiisiin bay u baahan yihiin xukuumadda waxaa laga rabaa dadka degaanka wada degan dadka dhibaataa soo gaartay muddaa la kala maqnaa intii ayaga ku heshiiyey oo isaf garto oo ayagu xumaantii dhexdooda ahayd dhamaystay waa dad muxuu ahaa u baahan in lagu bogaadiyo laakiin dadka aan weli maxay ahaaday is-afgaranin oo ay colaadii weli dhex taallo kala irdhaysan oo kala maqan in laysku soo jiido degaamada laysku keeno dadku markay heshiiyaan xumaanta ay ka baxaan markaas ay dhistaan maamul ay u dhan yihiin oo ay isku waafaqsan yihiin oo qof walba xuquuqda uu ku leeyahay uu og yahay markaasay u baahan tahay laakiin sida hadda ay xukuumadda ku wado muxuu ahaa hawlahan oo maalinba inta u yeerato beesha caalamka intaay ummadda soomaaliyeed heshiisiin lahayd oo iyagu dadka soomaaliya isfahamsiin lahayd ee maalinba leedahay beesha caalamka ii kaale markhaati iiga noqo dadkii halkaas qaar ka qaylinaya qaar xagga ka qaylinaya waa la fugeeya heshiis baa dhaca ay leedahay xukuumadda waxaan dhihi lahaa ha joojisa arrintaas arrintan ummadda soomaaliyeed burbur kii dheeraa oo ay soo martay maanta waxay u baahan tahay badbaadi iyo dib u heshiisiin iyo isfahan iyo inay dadku waxay ku ayaku samaysteen ay dhigtaan laakiin uma baahna waxa ay hadda xukuumaddu tallaabooyinka ay qaadayso tallaabooyin ummaddu ay ku qanci karta ama isku keeni karta ama isku soo jiidi karta ma ahan marka taas inay ka waanto usoo jeedinayn aad baad umahadsan tahay xildhibaan saadiq kelimadaada ugu dambaysa waxaan soo dhaweeynaa walaashii deegaanka leeda waan dhisanaa in inay u dhismo oo puntland raalli ka tahay iskarabsadaan nabad ay noqdaan laakiin aanay noqon cid kasta rabitaankeeda cid kale ma khasbi karto aadaad u mahadsantihiin dhammaantiin waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga asalaamu calaykum
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo koobaynaa xubinteennii faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka ka qaybgelayay xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya haatanna magaalada dhuusamareeb u joogta qorshaha maamul samaynta gobollada dhexe qadka magaalada garowe waxaa ku jiray xildhibaan saadiq abshir garaad oo ka tirsan baarlamaanka puntland guddoomiyihii guddiga doorashooyinka puntland kana mid ahaa guddigii wadaxaajoodka heshiiskan dhinaca puntland u matalayey magaalada muqdishona qadka waxaa ku jiray xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriyo ahna wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dowladda soomaaliya inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo